Yuusuf Kulmiye oo ah siyaasi dhalinyaro ah kana tirsan xisbiga Socialist-ka ayaa dhowaan ku guuleystay xubinimada Golaha Deegaanka ee magaalada Lausanne oo ah magaalada afraad ee ugu weyn dalka Switzerland. Waa markii ugu horeysay ee uu qof Soomaali ah ku guuleysto xilkaasi. Yuusuf ayaa ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhalatay kuna barbaartay dalkaasi Switzerland. Waxaana uu VOA-da u sheegay in ujeeddada uu ugu biiray siyaasadda dalkaasi ay tahay si uu u matalo danaha Soomaalida iyo Muslimiinta ku nool dalkaasi Switzerland.
xilkan inaan u tartamo waxay igu dhalata muddo haddaba waqti dheer shantan sano lasoo dhaafaye waxaan ku jiray siyaasadda waqtigaana hadda munaasib ay noqotay inaan u tartamo kursigan magaaladan waa magaalada afraad switzerland maxaa igu dhaliyay inaan siyaasad bilaabo ama inaa galo horta ani waxaan ahay wiil soomaali oo ku dhasha dalkan switzerland weligeyga waxaan degnaa swiiska intaan ahan laba sano oo ingiriiska waxbarasho u aade haddiina la fiiriyo ummadda soomaaliyeed ee degan switzerland ma haystaan dad badan oo mateli karo haddaanna fiirino xataa dhinaca dadka madow wadankan la dhaho swiiska ma ahan wadan oo dadka madow iyo dadka soomaalida iyo dadka muslimiinta ay haystaan dad badan matalo sida mareykanka waxaan nahay wadan oo federaal ah magaalo kasto iyo state kasto iyo federal waxaan haysanaa baarlamaan aan haysanaa governors aan haysanaa intaasna soomaali kuma jirto foreignarska aaday ugu badan yihiin wadankan oo switzerland waa wadanka oo oo yurub ugu badan yihiin dadka ajanabiga waxaana ila noqota ani muhiim in aan ka qeyb galno siyaasadda sidaan maxaa la dhahaa ku gaari karno anagana xataa xukunka iyo waxa oo ku saabsan nolosha dadka inaan ka qeyb galno waxa kale waxa waaye wadankan oo switzerland waxaa jiro wax la dhaho far right extremist sida sida aada u haysatiin mareykanka mise sida wadamo kale loogu jeedo aadaynugu maxaa la dhahaa muslimiinta attack ku sameeyaan saasay tahay waxaa loo baahnaa dad muslimiin inay ka qeyb galaan siyaasadda t v-ga ee ka hadlaan waxaa loo baahnaa dad dhalinyaro muslimiin soomaaliyeed oo matasho dadka muslimiinta iyo dadka soomaaliyeed intaasoo dhana igu maxaa la dhahaa igu kasabtay inaa siyaasadda bilaabo oo aan tartankan isku soo sharaxo sida uu tilmaamay yuusuf kulmiye waxaa dalka switzerland aad ugu yar matalaadda siyaasadeed ee dadka soogalootiga ah taas oo mararka qaar keenta in ay xuquuq badan ku waayaan maadaama oo aanay qayb ka ahayn golayaasha lagu jaangooyo siyaasadaha guud doorashadiisa ayuu yuusuf kulmiye ku tilmaamay mid kaalin weyn ka qaadan karta isdhexgalka iyo wada noolaanshaha dadka u dhashay dalkaasi iyo dadka soogalootiga ah doorashadeeda wax badanee ka tari kartaa isdhexgalka dadka ajanabiga muslimiinta iyo dadka u dhasha wadankan horta dadka dadkeena aada wax u tareysaa inay arkaan qof matali karo waa kalsooniyay kula haan doonaan dowladooda iyo siyaasadooda dadkana u dhasha wadanka switzerland waxay dhinacoodana arki doonaan qof oo dadkeena baarlamaankooda ka mid ah oo public policy ayaka u sameyn doono waana ayaka qaab ay u fahmayaan waaye ay isdhahayaan dadkan ajanabiga muslimiinta soomaalida waa dad socon karaan oo oo horumar rabaan ani ahaanteyda waxaa saan u dareeme sida doorashadeeda ee u dhacde wax badan ee tari doontaa magaaladeena isdhexgalka integrationka waxaana rajeynaya inaa horumar fiican ka gaari karno magaaladeena ay sii noqoto magaalo oo dadka si fiican isku dhexgalaan isku fahmaan dalka switzerland ayaa ka mid ah dalalka ay siyaasadoodu dhexdhexaadka tahay isaga oo ku dhisan hannaan federaal ah